bal eega taswiirta sagaal iyo tobnaad saddexdii nin ee soo booqday ibraahim waxa ay hadda diyaar u yihiin in ay ku noqdaan sodom ilaahay waxa uu ogaa dadka sodom in ay yihiin kuwa shar badan oo waxa uu u socday in uu burburiyo ilaahay markuu taasi u sheegay ibraahim ibraahim waa uu murugooday maxaa yeele waxa uu ogaa lud in uu joogo magaaladaasii sodom ibraahim ayaa ku yidhi ilaah ilaahow miyaad burburin doontaa sodom haddii oo konton qof ee lilaahi ay ku nool yihiin ilaahay ayaa ku yidhi maya ibraahim ayaa haddana su'aal kale ku celiyey oo yidhi haddii ay jiraan afartan iyo shan qof oo lilaahi ah ilaahayow miyaad burburinaysaa ilaahay ayaa ku yidhi maya ibraahim waa uu weydiinayey su'aasha ilaa intuu tirada gadaal u soo gurayey ee uu markii ugu dambayse yidhi haddii ay toban yihiin miyaad burburinaysaa ibraahim ayaa yidhi magaalada weyn ee sodom qasab toban nin oo lilaahi ah way ku jiraan subaxii ku xigay ibraahim waa uu kacay oo uu fiiriyey dhanka magaalada sodom oo waxa keliya uu markaasi arkayey waxa ka mid ahaa qiiq dab iyo olol ibraahim waxa uu yidhi xataa ilaahay waxa uu ka waayey toban qof oo lilaahi ah ilaah waxa uu u diray luud laba nin oo uu ku yidhi kaga baxa magaalada waa aan burburin doonaaye labadii ninna waxa ay ku yidhaahdeen luud dib ha u soo eegin magaalada haddii aad ka baxdid oo xaaskii luud ma uusan addeecin ilaah oo dib bay soo eegtay oo waxay noqotay markiiba taallo cusbo ah ilaahay ma aqbalo dembi dadkii isku dayena in ay ku dhex noolaadaan dembi ilaahay waa uu abaalmarinayaa ma oggolaanayo in dad dembi badan ay ku noolaadaan jannada maxaa yeelay isagu waa quduus saaxiibow waxaa jirtaa laba meel ee keliya ee aannu aadi karno markii aan dhimanno kadib waxa aanan garanaynaa sida hubaasha ah in aan aadayno meel ama meesha kaleba oo waxa ay noqon kartaa in aan aadno jannada ama naarta doorashaduna waa taada walaal